إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka madaxdiisii alkataab al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal dagaal ka dhacay dhowaan deegaanka beerayabaal ee duleedka buule burde ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada waajid madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa qiray in awood militari ay ku muqoonin waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa la baahiyey sawiro muujinaya khasaaraha dowladda federaalk ku gaaray dagaalo ka dhacay deegaanka beerayabaal duleedka degmada buule burde ee wilaayada islaamiga ay hiiraan qaar ka mid ah dadka ku nool deegaano hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ka cabanaya biyila'aan heesa axmed maxamed barre oo horey wasiir iyo xildhibaan ugu soo noqday maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay afduubteen xubno ka tirsan dowladda federaalka wasiir ka tirsan dowladda kenya ayaa diiday in dhulka soomaaliyeed ee n f d lagu tilmaamo dhul soomaalidu leedahay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa nashaadaad waxbarasho ka samaysay deegaanka sablaale ee wilaayada qodobka dibadda shan nin oo loo xiray dilka ninkii musxafka qur-aanka kariimka ah ku gubay dalka sweden ayaa xabsiga laga sii daayey آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan
سيوف الله هبوا من سبات الإضياء يا سيوف الله هبوا من سبات الإضياء سيفاهم وبصيرا وفيهم للفناء يا سيوف الله هبوا alkataab al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal dagaal ka dhacay dhowaan deegaanka beerayabaal ee duleedka buule burde ee wilaayada islaamiga ee hiiraan dagaalkan oo dhacay siddeed iyo labaatankii bishii rajab ee hadda dhammaaday ayaa waxaa dowladda federaalka iyo maleeshiyaad la socday looga dilay askar ka badan toban walow ay jiraan dagaallo kale oo dhacay oo sawiradooda hore loo baahiyey waxaa la arkayaa sida uu dagaalka u dhacay firxadkii ciidamada dowladda federaalka iyo meedadkooda oo bilqan waxaana ugu dambeyntii muuqaalka lagu soo bandhigay wixii laga soo furtay askartaas oo uu ka mid yahay gaari nuucan oo had yahay
أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء قتلكم فيه شفائي لن تعيشوا في صفاء
ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada waajid xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay habeenkii xalay dagaal saf ballaaran ah ku ekeeyeen elaboorka degmada waajid saldhig ay ciidamada xabashida etoobiya ku leeyihiin xilliga weerarka waxaa elaboorka ku sugnaa diyaarad doonaysay inay halkaasi ka qaado saraakiil ka tirsan dowladda federaalka markii dagaalku u bilowday ayay diyaaradda si deg deg ah garoonka ugu duushay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa qiray in awood militari ku muquunin waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida warkaani uu ku faahfaahinayo farxaan cali cabdulaahi isagoo waraysi siinayay wargeyska washington bost ee ka soo baxa dalka maraykanka madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa walaac ka muujiyey imaanshaha trump ee aqalka cad isagoo tilmaamay inuu rajaynayo intaasi aanay wax saamayn ah ku yeelan duulaanka maraykanka ee soomaaliya xasan sheekh ayaa tilmaamay in shakhsiyaad ka agdhow donald trump ay u ololeynayaan in maamulka somalilan loo aqoonsado dal madax bannaan arrinkaas oo uu sheegay in dowladdiisu ka soo horjeedo uuna aragto inuu saamayn ku yeelanayo amniga iyo xasiloonnida mandiqadda iyo soomaaliya mar su'aal laga weydiiyey dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu xasan sheekh maxamuud tilmaamay inaysan weli ku guulaysan maquuninta xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalka ay kula jiraanna uu socdo siddeed iyo toban sano oo xiriir ah waxaan al-shabaab dagaal kula jirnaa muddo dhan siddeed iyo toban sano inkastoo aan ka qabsannay dhul ballaaran haddana weli looma jebin al-shabaab si buuxda dagaalka aan kula jirnana waa mid aad u adag awooddeenna waa mid kooban ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa codsaday in maraykanku sii kordhiyo taageerada uu siinayo dowladda federaalka iyo kaalinta uu ku leeyahay duulaanka soomaaliya isagoo tilmaamay in maraykanku ka saaciido arrimo badan oo la xidhiira dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar su'aal laga weydiiyey waxaa dhici kara haddii donald trump qaato go'aan ah in ciidamadiisa jooga soomaaliya uu la baxo ayuu xasan sheekh maxamuud sheegay inay ka codsanayaan taraam inuusan ciidankiisa kala bixin soomaaliya taas beddelkeedana uu soo kordhiyo taraam waa nin karmeed waxaan u baahan nahay taageero waxaan filaynaa inuu soomaaliya il gaar ah ku fiiriyo ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud oo hadalkiisa walaac badan laga dareemayo isku soo wada duuboo dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa soomaaliya ka wada dagaal ay ku fulinayso ajandaha iyo danaha maraykanka waxaana dagaalka soomaaliya ka socda ee lagula jiro shacabka soomaaliyeed iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay marar badan aqoon-yahanadu tilmaameen inuu yahay dagaal uu maraykanku wato soomaalida la socotana ay qowsaaro oo keliya yihiin waxaa la baahiyey sawiro muujinaya khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray dagaallo ka dhacay deegaanka beerayabaal ee duleedka degmada buulaburde ee wilaayada islaamiga ay hiiraan maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya mu'asasada warbaahineed ee alkataayib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay baahisay sawiro muujinaya khasaaraha culus ee dowladda federaalk loogu gaarsiiyay dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaanka beerayabaal ee duleedka degmada buulaburde ee wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya sawirada ay baahisay alkataayba waa kuwa horu dhaca ayaa qaybo hore waxaad ku arkaysaa ciidamada mujaahidiinta oo si garbasiman ku dagaalamaya iyo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee qaaday weerarka oo ka tallaabsanaya qaar ka mid a meydadka ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka mooryaanta macuisleyda sidoo kale sawirada waxaa lagu arkayaa mujaahidiinta oo dhaawac tiraya qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalk oo nafta ku dabayar tahay kuwaasoo badankooda rasaasta ka haleeshay madaxa iyo saabileyda sawirada waxaa kasoo muuqanaya gaarin ooha oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta taasoo goobta dagaalka uga careen ciidamada dowladda federaalk weerarkan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka mooryaanta macusleyda iyadoona lagu dhaawacay lixdan kale hub iyo saanado militarin ay mujaahidiinta kusoo furteen sida lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mid ah dadka ku nool deegaano hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ka cabanaya biilaan haysta warkani waxaa faahfaahinaya mubaarag cumar baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa wajahaya biila-aan baahsan oo saamaysay noloshooda inkastoo xaaladda biila-aanta ay wajahayeen dadkan ayaa waxa usii dheer in biyaha meelo ka fog ay ka soo dhaansadaan taasina aysan awoodin maadaama lagu guda jiro xilli jiilaal ah roobka xilliga deerta oo ku yaraa deegaanada qaar ee gobollada dalka ayaa waxa ay saamaysay xoodhaqatada ku nool deegaankan qaar ka mid a dadkan uu warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay biila-aanta ka jirta deegaankooda iyagoona sheegay inay gureen wariya ay biyaha ka soo dhaansan jireen laakiin roob waa banglahaynana baydhooro ilaan biyo bangale hata biyo banglahay tuulo inta anhayna la oroorahay hoolo aana male aana baydhoona ninkashayna unata sadahali aaga ninkawanglaha kashbaanta la kashayna roob yariha ayd misgeedii hood arag diyaabas beero halaawe hanfara gali roob dari gali marka wal saase toob iyo aaran taana baydhow tuulada ku fayl hataa xaaladda ma faydha maa ciida an hunta leeno warbi maka jir hata idung oo horeyti umaadi roogdeedi lahay si hiraabti orooranka batiima hata moqonta oroora jirta biyo bahaan dhawaayna maaha madi biyoogi hodhawaadan todoba kilomitr siyeed kilomitr amara biyoogi nin jiraan ceelna
axmed maxamed barre oo horey wasiir iyo xildhibaan usoo noqday maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay afduubteen xubno ka tirsan dowladda federaalka cali aadan xasan ayaa warkaani eegaya axmed maxamed barre oo horey wasiir iyo xildhibaan ugu soo noqday maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay afduubeen xubno ka tirsan dowladda federaalka wuxuu sheegay in laga afduubay gurigiisa lana geeyey xarada gordon ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu hayay in muddo ah isagoo tilmaamay in xubno ka tirsan dowladda federaalka uu khilaaf kala dhexeeyey ay ka dambeeyeen afduubkiisa baabuur cabdibile e oo meesha daagana lay saaray xeraa lay geeyey qolaa laygeliyey markii qolka laygeliya indhaha layga furay waxay xerada goordanaa laygeeyey markii dambe dee ani dalka waa aqaanaa dalkaan geedgeedaan waa aqaanaa markii indhaha layga furay guryihii waxa aan fiiriyey waa garta meesha aan joogo wax aan haleeyey oo ilaahay uu abuura ma jiraan sidayduba aniga wixii guryiga layga waday waxay ahayd wixii ikraan lagu sameeyey in ligu sameeyo tuul cambareel yaraha ceel as igu yaallaa beera igu taalo geel ani aan leeha ii joogo shan iyo toban sana ma tegin geelaygina ma arkin ceelkaygiina ma arkin beertaygina ma tegin maxaa jirna aniga waxaan ka mid noqday maamulkii koonfur galbeed oo uu horreeyey xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa loolan adag kula jira xubno kale oo xilal ka soo qabtay maamul goboleedyada kuwaas oo mararka qaar loo geysto afduub midkan la mid ah wasiir ka tirsan dowladda kenya ayaa diiday in dhulka soomaaliyeed ee n f d lagu tilmaamo dhul soomaalidu leedahay tafaasiil ku aadan warkaasi cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa soo gudbinaya wasiirka deegaanka ee dalka kenya aadan barre ducaale ayaa si adag u diiday in dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato lagu tilmaamo inuu yahay dhul soomaali ah wuxuuna sheegay in taasi aanay ogolaanaynin isagoo ka falceliyey warbixin uu daabacay telefishin laga leeyahay dalka kenya oo magaalooyinka gaarisa wajeer iyo kuwa la midka ah ku tilmaamay dhul soomaaliyeed ayuu aadan barre ducaale tilmaamay in tilmaamahaas ay tahay mid khaldan dhulkaasina uu yahay dhul kenya ay leedahay wuxuu yidhi aadan barre ducaale deegaanka soomaalida ah macnixumo gaarisa wajeer iyo mandheera waxa ay ku jiraan xuduudda dhuleed ee jamhuuriyadda kenya oo ah hal dal oo midoobay ayuu ku yidhi qoraal uu ku daabacay bartiisa uu ku leeyahay x aadan barre ducaale ayaa isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu carabka ku adkeeyey in uu ka xun yahay hadallada uu ka maqlay telefishinka new ee leedahay shirkadda royal media safi uuna qaldan yahay sida uu wax u tibiyey bulshada soomaaliyeed ayaa waxa ay amakaag iyo wax la yaabo ku noqotay hadalladan oo uu ku hadaaqay aadan barre ducaale waxaana ka falceliyey dad aad u fara badan oo soomaali ah kuwaas oo qaarkood qoraallo dhaadheer ah kusoo qoray baraha ay ku leeyihiin aaladda facebooka si kastaba ha ahaatee aadan barre ducaale oo u dhow madaxweynaha kenya ninka lagu magacaabo william ruutu ayaa waxa uu marar badan sidan oo kale warbaahinta ka hor sheegay in dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato kenya uu ka mid yahay dalkaasi kenya maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa nashaadaad waxbarasho ka sameeyey deegaanka sablaale ee wilaayada weriye maxamed muude oo socdaal ku bixiyey deegaankan iyo kuwo kale ayaa warbixintan inooga diyaariyey
العز ينبع من شبى الآيات فاقرأ لترقى عالي الدرجات فيها مان الروح فيها راحة وبها تطيب دقائق الخلوات في جنة القرآن يسمو خافقي وتضيء فيه لوامع البسمات مع صحبة الذكر العظيم تألقت روحي ونور الله يغمر ذاتي socdaal qaatay laba toddobaad oo aan ku tagnay degmooyinka wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose marka aan faahfaahin ka bixiyo socdaalkeena shaqo waxa uu ku salaysnaa xaaladda waxbarashada degmooyinka wilaayada socdaalkeena shaqo oo aan ku tagnay degmooyinka wilaayada islaamiga shabeellaha hoose degmada ugu horeysay aan ku howlgalno waxaa ka mid ahayd degmada baraawe deegaanka sablaale howshayna shaqo waxaa nagu wehelinayay mas-uulka maktabka tarbiya wa tacliim wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo guddiyo kormeerayaal oo ka socday maktabka dhexe tarbiya wa tacliim kuwaas oo bixinayay dowraad iyo musaabaqo ay u qabanayeen ardayda dhigata iskuullada kuna baxayo muqararka xarakada ay qortay kormeerayaashii ka socday maktabka tarbiya wa tacliim waxay dooro u qabteen ardayda iskuullada deegaanka sablaale iyo madaariista qur-aanka kulanka labaad ee guddiga ka socday maktabka tarbiya wa tacliim ay la yeesheen waalidiinta caruurta xaaladda waxbarasho sidii loo ballaarin lahaa ayayna ka wada shireen mid ka mid ah waalidiinta oo kulankaasi nooga waramay waa kan magacay waa mahad axmed qaasim maktabka tarbiyat watacliim wilaayatu shabeellada hoose wayna soo booqdeen waxayna yimaadeen deegaanka sablaale iyagoo u yimid hadaf ah sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada caruurta deegaankan sidii loo heli lahaa waxbarasho tayaysan sidii loo heli lahaa waxbarasho musalsal ah oo maaragtay dugsiyada hoose dhexe ilaa dugsi sare arrimahaasay u socdeen madaxda maktab tarbiyat watacliim ee gobolka waxaana la hadleen sidii aanu maaragtay wax ugala qaban lahayn ardaydayana aan wax u bari lahayn kulanka saddexaad guddiga ka socday maktabka waxay duuro u qabteen macalimiinta deegaanka sablaale dowrada kadib waxaan wax ka weydiinay macalimiintii dowrada loo qabtay waxyaabaha ay ku qaateen dowradani cabdulaahi mukhtaar cabdulaahi dowladaasi waxaa waaye dee faa'iidooyin badan dhowr xisas ayaanu qaadanay dhowr duruus ayaanu qaadanay darsi hadeero lanoo bixiyo waxauu ahaa kayfa takuunu mucaliman naajixan darsigaasi baa ka mid ahaa sidoo kale fadlul cilmi camal waa lanoo daraasiyey xisad bay ahayd ayaduna sidoo kale duruqu tadriis baa wax lanooga akhriyey alxamdulilaahi dooro isku dheelitiran bay ahayd dowlada macalimiinta kadib galabtii afarta galabnimo waxaa la qabtay tartankii musaabaqada oo ay ku tartamayeen ardayda dhigata iskuulka sablaale oo kala ah wiilasha oo ku tartamayay majmuucada cumar binu khadaab iyo hablaha iyagana ay ku tartamayeen majmuucada umasalama ما هو التوحيد؟
عبد الرحمن عثمان التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات سؤاشان هدي صحتي هديك لو حان وديبيا قديك تصحيحك بسم الله سؤاشا جوابتي وصح إن شاء الله الله أكبر
جوابتي ومسحة
isla maadada culuumka ayaan ku guda jirnaa su-aasha xigta waxaa iskale gabdhaha waxayna tahay sida tan maa hiya cumuudulfaqaari wa kam yatakawanu cadaduhu cumuudulfaqaari maxaa la yidhahdaa tiradan maxay ka kooban tahay lafdhabar sida loo yaqaan anigoo ah deeqadaas su-aasha jawaabteeda waxay tahay yatasilu bacduha bibacdin alaasa wa alaasiina fuqra jawaabtu hadday sax tahay haddii kale waxaan ku wareejinayaa guddiga tasxiixiga su-aasha jawaabteedu waa sax
howlgalkeena shaqo oo ku soo gabagabooway musaabaqadii ay ku tartamayeen wiilasha iyo gabdhaha guushuna waxay raacday gabdhaha guddiga oo ku dhawaaqay natiijada waxay heleen afar iyo toban darajo halka ay heleen majmuucatu umusalama shan iyo toban darajo sidaas awgeed galabta guusha waxay raacday majmuucatu umusalama gabdhaha waxay ku guulaysteen lacag shilin soomaali oo dhan ilaa barkay shan boqoloo kun wax kale maa la jira sugaan fiiriye ma wax kale ma la jiraan shan boqoloo kun waxaan rabnaa marka gabadha amiiradooda inay soo baxdo jaa'isada inay guddoontaa la rabaa shanta boqol insha allahu tacaala kulkii musaabaqada sablaale uu dhammaaday waxaan gaarnay degmada kurtunwaarey iyada oona halkaasina ay ka dhacday duuraad loo qabtay ardayda macalimiinta iyo kulankii waalidiinta
warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda shan nin oo loo xiray dilka ninkii musaxafka qur-aanka kariimka ah ku gubay dalka swiden ayaa xabsiga laga sii daayey xere ilaaliyaha guud ee dalka swiden ayaa ku dhawaaqay in la sii daayey shan qof oo loo xiray dil ninkii gudaha dalkaasi ku gubay musaxafka qur-aanka kariimka ah kaasoo lagu qaarijiyey swiden fiidnimadii arbacadiina dhaaftay xer ilaaliyaha dalkaas ayaa daciifiyey dacwad lagu soo oogay shantan ruux ma arko sabab lagu sii hayo dadkan ayuu yidhi dacwad oogaha oo saxaafadda la hadlay isagoo sharaxay in tuhmadaasi aan gebi ahaanba meesha laga saarin bartilmaameedkuna oo socdo waxaa xusid mudan in silwan mumika uu ku jiray baraha bulshada markii la tooganayey oo iska duubayay muuqaalo iyadoo xogta qaar ay tilmaamayaan in ninka weerarka geystay ay u suura gashay inuu dhismaha ka soo galo saqafka sare kadibna uu xabad la dhaco gaalkan isagoo goobta isaga baxsaday ilaa iyo hadda ma cadda jiha loo raaco dhiiggiisa khamiistii ina soo dhaaftay ayay ahayd markii maamulka swiden ku dhawaaqeen in la xiray shan qof oo ay sheegeen inay ku lug lahaayeen dilka silwan mumika oo soddon iyo siddeed jir ah kaasoo ka carreysiiyey malaayiin muslimiin ah kadib markii meel fagaaro ah labada kun saddex iyo labaatanka ku gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah warkii alfurqaanna waa naga intaa